and 2200 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan idilkiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa maalin arbacaa bisha abrilna ay lix tahay sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada nairobi oo ka faa'iidaysanaya ganacsiga dhinaca internetka online-ka halkaas oo ay sheegeen inay shaqo abuur ay u noqotay
waa online marketing waxay u baahan tahay qofka keliya inuu yahay qof howlkara inuu yahay qof wax qabsan kara oo reeyo leh inuu yahay ayay ku xihan tahay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barakacyaal ku dhaqan magaalada laascanood ee gobolka sool oo sheegay in ay saameyn ku yeelatay abaaraha iyo sicir bararka ka jira deegaano ka mid a gobolkaas inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn qasiidooyinkii ramadaankan idinkugu talagalnay iyo sidoo kale ciyaarihii hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida griiga ayaa arbacada maanta ku dhawaaqay in ay eriyaan ilaa iyo labayo toban diblomaasi oo waddanka ruushka u dhashay taasoo noqonaysa waddankii ugu dambeeyey ee midooda yurub ka tirsan oo amar ku bixiya in waddankooda ay ka baxaan shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta waddankaasi ruushka kuwaasoo markaasi ka caraysan duulaanka waddanka ruushka uu ku qaaday waddanka ukrain mas-uuliyiinta greenga waxay ku dhawaaqeen labayo toban xubnooda ka tirsan ergada diblomaasiyadeed iyo qunsuliyadda ruushka uu ku leeyahay dalka griiga in loo sheegay in aan looga baahnayn waddanka ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda oo bayaan soo saartay tallaabooyinka abaabulan oo ay qaadayaan waddamada kale ee midooda yurub ayaa keentay in ka badan laba boqol oo ergo iyo shaqaale oo ka tirsan dalka ruushka in loo diray waddankooda siddeed afartankii saac ee lasoo dhaafay jarmalka iyo faransiiska ayaa isniintii ku dhawaaqay ku dhowaad shan iyo toddobaatan ruux inay ka ciriyeen dalalkooda halka waddamo ay ka midka yihiin talyaaniga sbain iyo sloveniya iyaguna ay raaceen tallaabadaasi talaadadii shalay midooda yurub ayaa isagu lafahantiisu sheegay in koox ka tirsan shaqaalaha dalka ruushka ee la shaqaynaya hay-adooda midooda yurub ay u sheegeen inaan looga baahnayn deegaanada midooda yurub oo ay waddankooda ku laabtaan maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay maalintii shalay in ay markaasi meelmariyeen iibinta ilaa iyo agab u dhigmaya shan iyo sagaashan milyan oo doolarka maraykanka oo huba iyo tobabar qalab military oo la siinayo habka difaaca gantaalada ee patriot ee jasiiradda taiwan waxa ay taybey ku sheegtay inay ka caawin doonto in jasiiraddaasi ay isaga difaacdo duulaan kasta oo shiinaha kaga yimaada iibka la soo jeediyo wuxuu gacan ka geysan doonaa joogtaynta cufnaanta taiwan ee gantaalada iyo hubinta u diyaargarowga howlgallada hawada ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wakaaladda iskaashiga amniga ee bentagonka oo bayaan soo saartay waxay intaasi ku dartay in taiwan ay u isticmaali doonto tababarka iyo qalabka inay kaga hortagto khataraha gobolka iyo xoojinta difaaca jasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan ayaa soo dhoweysay heshiiska hubka oo ah kii saddexaad ee la ansixiyey tan iyo inta xafiiska uu yimid madaxweynaha maraykanka jo biden warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o w aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idkugu hayo dhalinyaro soomaaliyeed oo ku dhaqan xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa fursado shaqo waxa ay ka helaan shirkadaha dhinaca ganacsiga online-ka waxaana shirkadahaasi ka mid ah shirkad la yidhaahdo alva group nutrition oo laga leeyahay dalka malaysia taasoo ka shaqaysa dawooyinka laga sameeyo qudaarta iyo dhirta haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa la kulmay wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed warbixin arrintan la xiriirta ayuuna soo diray
sannadihii u dambeeyey dhallinyarada soomaaliyeed ayaa xoogga saarayay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen ganacsiga suuqgeynta shabakadaha onlineka loo yaqaano taasoo dhallinyarada fursad u siinaysa inay dhex galaan suuqyada ganacsiga amaba ay fahmaan sida uu u shaqeeyo ganacsiga suuqa onlineka xaafadda islii ee magaalada nairobi dhallinyaro soomaaliyeed ayaa fursad shaqo ka helay shirkad lagu magacaabo a g nutrition oo ah shirkad soo saarta daawooyin laga sameeyey qudaarta iyo dhirta ganacsiga shirkaddan ayaa inta badan ku salaysan suuqa loo yaqaano network marketing xabiib yuusuf axmed oo ka mid ah xubnaha shirkaddan islamarkaana ka mid ah macalimiinta dhallinyarada siiya tababarada la xiriira suuqan ayaa sharaxaya sida uu suuqan iyo shirkaddanba ay u shaqayso iyo faa'iidada uu dadka soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada uu u leeyahay adduunka waxaa ka jira laba ganacsi baa ka jira ganacsi waxaa loo yaqaanaa traditional business oo waa ganacsiga carwooyinka la furanayo dukaamada la furanayo oo magaalado dhan ay ku kala socoto oo awooyaasheen iyo ganacsi ay ku ganacsan jireen maanta markaad jaakad soo iibsanaysid meel baad tegaysaa waad soo iibsanaysaa cid kuma geenayso cid kuuguma yeerayso kaala jaakadan soo iibso kuma dhahayso cid kuuma xayeysiinayso adigaa raadsanaya kaas waxaa loo yaqaanaa traditional business waa iibka gacmaha faraha badan oo tviyada laga xayeysiiyo wareeyayaasha ay xayeysiiyaan laakiin midka anagu aan ka shaqeyno oo kambanigan caalamiga age nutrition la yiraahdo oo ku shaqeeyo waxaa la yirahdaa magaciisa network marketing waa online marketing waxay u baahan tahay qofka keliya inuu yahay qof hawl kara inuu yahay qof wax qabsan kara oo reeya leh inuu yahay ayay ku xiran tahay marka qofka hadduu rabo inuu lacag ka sameeyo kale siduu u bilaabaya qofka markuu rabo inuu lacag ka sameeyo kambanigan qofka markuu kusoo biirayo lacag diiwaangelin oo dadka laga qaado horta ma jirto because of waxaa idiin sheegay kambaniga inuu yahay kambani islaamig ah oo dad islaam ilaysi laga leeyahay kambanigan qofka markuu kusoo biiraayo oo loo sharaxo uu fahmo isla waqtigaas hadduu dhaho kambanigan inaan la shaqeeyaan diyaar u ahay sidaas ayuu xubin ogaya wax soo saarka iyo dhaqaalaha ay dadku ka sameeyaan shirkaddan ayaa ku xiran inta badan hadba inta qof ee uu qofku shirkadda uu ku soo xiro iyo tirada daawooyinka ee uu iibsado axmed cumar maxamed oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee dhowaan kusoo biirtay shirkaddan ku shaqaysa suuqa onlineka ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu guul uu ka gaaro dad badan oo guulaystay ayaan arkay sida darteed waxaa gashay qiiro ah dadkaaniba hadday guulaysteen adna waad guulaysan kartaa soo maha sida darteed baan waxaan habeenkiiba go-aansaday inaan maalintaa ku biiro meesha koowaad waxaa la yihahdaa horta wuxuu leeyahy waxaa la yidhaahdo xirmooyinka xubinnimada tan koowaad waxaa la yidhaahdaa basic basiga sidoo kaleet waxaan dhahnaa student package dhalinyarada xoogaa iska jeeb xanuunka iyo wax qabta oo aan maxaa la dhahda ayagu meelaha sarsare ka bilaabi karin ayaa inta badan iibsata waxaa la yihahdaa basic waa meesha ugu hooseysa tan dhexe waxaa la yidhahdaa premium waa heerka dhexe amase xubinimada dhexe qaybta ugu sareysana waxaa la yihahdaa elite waa qaybta ugu sareysa dadka maxaa la dhahdaa wax maalgashanayo kaleeto ay ka bilaabaan dad badan ayaa maanta waxay ka gaareen meesha ugu sareysa marka kow waxyaaba aan ku xushay waxaa kamid ahayd efficiencyga amase maxaa ladhahda muddo kooban inuu wax weyn ku qabtay oo tusaale ahaan dadkii ugu horreeyey ee kambaniga ku biiray ay maanta maxaa lacag kheyru caadiya sameynayaan tusaale waxaa kamid a dad soddon kun oo dollar sameeya waxaa kamid a dad shan iyo toban kun oo dollar sameeya dhalinyaro hal hal sano ku jirtay oo samaysa saddex saddex kun oo dollar bil kasta kuwo toddoba kun iyo shan boqol oo dollar sameeya ayay isugu jiraan ani marka taas ayaa waxay gelisay dhiirigelin inaan maxaa aniga qudhaydu aan gaari karo ilan waxaa la yidhi kuwaad ku dhex nooshihiyo facaagu hadday dhistaan waxaan kugu soo dhacayn dadaal baa lagu dhidbay ugu soomaysan dhicin dhinaca ganacsiga waxaa barbar socda tababaro la xiriira sida looga shaqaysto suuqa onlineka oo ay bixinayso shirkaddan taasoo dadka ka faa'iidaysanaya ay u badan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool xaafadda islii maandeeq eliyaas cabdi oo ka mid a dhallinyarada tababarada qaadanaya ayaa sharaxaysa faa'iidada uu tababarada noocan oo kale ah uu u leeyahay tababarada markaas aan qaato wuxuu iga saaciideeyaa misena uu yahay qaabka aan u shaqeysan lahaa mise qaabka aan markaas nolosheeda u bedeli lahaa maadaama aan yacni markaan meeshaan kusoo biiraayay ee ahayd hami aniga igu jira misena ka go-naasho markaas aniga ahaan aan qaatay marka tababarada aa qaato waxaa kamid ah dartaan qaabka u shaqeysan karo iyo qaabka nolosheeda markaas ani ahaan aa u gaarsii karo horumar marka ma qaab online ahaan inaad ku shaqaysataa lagu baraya labada dhinacabo haddii markaas aad joogtidna waxaa lagu barayaa qaabkii aad maxalaha aa ku shaqeysan leed haddii aad tahay qof markaas maqanbo labada dhanbo waxay noqonaysaa mid markaas lagu baraa hadee haleed online iyo hadee haleed markaas khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay khatar dhegeystayaal qodobo kale ayaa noo soo socday iyo ciyaarihii balse markan aynu ku yarsanno khasiidadan nebi ammaanka
axmed wadigoo ka maqan dunidani muggeeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyo ciisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay murjisadade dhagaadad musmaarka awdaan maqlin warkaage mushcarad markii aad u timid asaartii madiine carshiga mudan baa ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade maxa nuuriyo iftii samadii maseeyey dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkage mushcarad markii aad u timid asaartii madiine malaa'igta dhammaan maarajaanoogto mawjada irar iyo iday maayada ka baqdo min baytilmacmuur ilaa maka marinka joogto mustafe awgata mijidku mashquulsanayde dhagaatad musmaarka awdaan maqli warkaage mushcarad markiya u timid asaartii madiine dhulka kugumahadshayebo kugu mabsude dhirta ubaxiyo mambixiso midabyasaydhe cirkuna farxad muu muquur muumayayga horshe makhluuq kula siman miyuu mowleheba umay dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkaage mushcarad markii aad u timid asaartii madiine duxubadii nebigeena igu mara waaqoodo ammaantiisa iga maran waa tahay dhegeystayaal halka aynu kaga gudubno qasiidadaas inaynu dhamaanka halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda dooranimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan idinku wahayo soomaaliya meelo badan oo ka mid ah waxaa si weyn u saameeyey abaaro xoogan oo ku rufanaya dalalka geeska afrika dadka uu saameeyey waxaa ka mid ah barakacyaal ku dhaqan magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sheegay in sidoo kale sicir bararka dunida ka jira ay saameyn xoogan ku yeelatay wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mid a barakacyaashaasi warbixin arrintan la xiriirta ayuuna soo diray magaalada laascanooda waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha kala duwan dadka barakacyaasha ee ku jira kaamka barakacyaasha ee magaalada laascanood gaar ahaan haweenka ayaa ka cabanaya shaqola-aan soo waajahday gabdhaha iyagoo halkaasi ku jira ayaa ka hadlay in dhibaatada haysata ay tahay shaqooyinka ay ku haysteen magaalada laascanood oo ay ka shaqayn jireen ay hadda waayeen sidoo kale waxay ka hadleen in farsamo gacmeed ay baahi weyn u qabaan si ay noloshooda u maareeyaan haweenkan aan kula kulmay duleedka magaalada laascanood gaar ahaan dhanka waqooyi ayaa iga waramay xaaladda nolosha haatan ay ku sugan yihiin iyo shaqola'aanta sidoo kale waxay sheegeen inay u baahan yiin laga taageero haweenka dhallinyarada iyo kuwa iyagu haysta caruuraha siday xirfad siday u heli lahaayeen xirfad ay ku shaqaystaan qaar ka mid a haweenka ayaa iyagoo ka hadlaya waxaa ka mid a hadalladoodii sida tan waqtiguna dadka dee wuu wada hayaa marka sida ay kuu sheegeen gabdhihii iga horreeyey ku hadleen waa run wax beeniina ma jiraan hadday waxbarasho ahayd haddii ay dee hoy ahayd haddii ay ahayd macaishada maanta joogtaad ogtihiin oo ka war haysaan idinkuba dee nin soomaaliya maanta qofna wax loo sheegi maayo qof waliba waa ogya xaaladdu meeshay maraso waxa weeyaan dee taageeraanu ka sugaynaa wix wax nagu biirin kara hadday hadday helaan shaqo ama farsamo laga caawiyo haddii ay helaan dee iyagaaba gabdhuhu isku filaan lahaa ood caruurahooda iyo dadkooda iyo reerahooda hagaajisan lahaa laakiin maba hayaan hadeer dee dabeetana wakaa waxsaasay u baahan yihiin haddii farsamada laga caawiyo dee way shaqaysanaysaa gabadh waliba qof waliba wixii uu qabsadaa wax walba uga fiican iyo shaqadiisa haddii shaqada laga caawiyo oo wax la baro oo qalab la siiyo oo ay markaa ku shaqaystaan dee qof waliba baahidiisa wuu dabooli kari lahaa laakiin hadda ma hayno
maxaa idinku daran hadda marka laga yimaado shaqo abuur la-aanta iyo xagga nolosha ado adag wax hadeerto dee noloshii baaba adkaatay noloshii sixir bararkii wixii dadkii oo aan hoosba laysu eegeyn dadkii iscaawin jiray oo aan hadeerto qof waliba tiisa u yaaban yahay waxbarashada caafimaadka wax walba waa u baahan ilaahay baana baahi bixin karee dee waxaanu u sheegaynaa wixii wax nagu biirin kara
guud ahaan dhallinyarada goobaha kala duwan ee barakacyaasha ku sugan ee gobolka sool ayaa waxay yihiin dadka abaaruhu ay sida weyn u saameeyeen ee kala duwanaa abaartan haatan jirta ayaa iyaduna qayba ka ah in dad cusub ay yimaadaan kuwana ay sixir barar noloshooda ay saamaysay kuwaasoo dib ugu celiyey xeryaha qaxootiga ee dadka barakacyaashu ay ku sugan yihiin ee ku yaala gobolka sool dadkan ayaa markii hore waxay ahayn dad xoolaha raaca mana leh xirfad ay ku shaqaystaanna baahida ugu badan ay u baahan yihiin ayaa sidii loo tababari lahaa loona siin lahaa dhaqaalaha ay ku shaqaystaan dhallinyaradana ay u heli lahayn xirfad noloshooda ay ku kaabaan iyagoo ku caawinaya qoysaskooda cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league oo habeenkii xalay ahaa wareegga sideedda dib la isugu soo noqday ayaa lugtii koowaad waxaa gurigeeda itixaad stadium ay manchester city kusoo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid kulankan oo labada kooxood ay ciyaarayeen shax kala duwan ayaa manchester city inta badan weerar ahayd halka kooxda kubadda cagta ee atletica madridna ay difaaca ku jirtay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan kubadda haysatay halka kooxda kubadda cagta atletica madridna ay ku adkaysay manchester city iyadoo ku tala gashay iyadoo aan wax goola laga dhalin inay itixaad ka noqoto laakiin ciyaaryahan phil fowden oo ciyaarta gadaal ka soo galay laba daqiiqo oo keliya markii ku jiray ayuu kala furay difaacii adkaa ee kooxda kubadda cagta ee atletico madrid kubadduu dhexda kaga dusiyey ciyaaryahan kevin debroyne ayuu debroyne shabaqa ku hubsaday sidaasina hal gool iyo waxba waxaa guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester city oo isku dayeysay qeybtii dambe ciyaarta in ay isbedel ka duwan kii hore ay samayso laakiin wax gool ka badan waa ay dhalin waayeen kooxda kubadda cagta atletica madrid shaxda ay la timid markaad eegto way adag way adkayd in difaaceeda la jebiyo waxaana inta badan ay u muuqanaysay koox kagida itixaad stadium wax uun kala noqon kartay laakiin macalin beb guardiola bedelka uu ku soo sameeyey ciyaartoydiisa oo saddex ka mida uu mar soo wadageliyey ayaa loo aanaynayaa guusha lugta koowaad ay gurigooda ku qaateen lugta dambe ayaa toddobaadka kan xiga laiskugu tegayaa gugdiga atletica madrid waxaa la isweydiinayaa haddaba atletica madrid markay gurigeeda tagto ma difaacii habeenkii xalay ahaa oo kale ayay sutiga u qaban doontaa manchester city mise maadaama gool lagu leeyahay weerar ayay sheekaduudu ahaan doontaa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo booqanaysay bonfika iyo wadanka bortugiiskana waxay kusoo badisay lugtii koowaad saddex gool iyo hal iyadoo natiijo wanaagsan haysata ayayna gurigeeda kusoo noqotay ciyaaryahan ibrahima canote sadio mani iyo louis dias ayaana saddexda gool usoo kala dhiilay kooxda kubadda cagta ee liverpool halka gool ee bonfika ciyaaryahan darwin nunes wiilka reer urugway ayaana shabaqa ku hubsaday xiddigan da-da yar ayaa ka mid a xidigaha afka hore ka ciyaara ee haatan dunida loogu doonista badan yahay waxaana dad badan rumaysan yihiin inuu kooxda bonfika ka tegi doono xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado kooxaha sida weyn u doonayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee arsenaal kulamada kale ayaa maanta iyagana laisugu soo noqonaya oo kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa stamford bridge kusoo dhaweyneysa kooxda real madrid waa kooxda ugu koobabka badan horyaalka qaaradda yurub ee champions league waxa ay kooxda real madrid imaaneysa magaalada london iyada oo la filayo inuu ka maqnaan doono macalinkooda carlo angelotti oo toddobaadkii lasoo dhaafay uu haleelay xanuunka covid laakiin wararka ayaa sheegaya in baaritaan lagu samayn doono saacadaha ugu dambeeya haddii baaritaankaasi uu sheego in aanu xanuunka covid qabinna waxaa suuragal ah inuu kasoo muuqdo kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee real madrid valerial oo gurigeeda ku ciyaareysana waxa u imaaneysa kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxaa mar kale garoonka usoo galaya ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee alfonso davis wiilka reer canada oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ciyaaraha ka maqnaa kooxda kubadda cagta ee bayer munich oo sanadkan ka mid a kooxaha sida weyn loogu saadaalinayo koobkan in ay qaadayso ayaa rajadeedu tahay inay valerial gurigeeda kala soo noqoto wax guula inkastoo valerial ay tahay koox aan la dhayiilsan karin wareegii horena kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee yuventus kulankan oo dad badan ay u saadaalinayaan bayer munich ayaa ah kulan la yaab abuuri kara oo valerial ma aha koox sahlan oo deg deg looga diran karo waaa dhegeystayaal xubintaana ciyaarana intaan ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascadoodila sida ayuu nabadgely
aad ayuu mahadsan yahay mascadda dhegaystayaal markan waxaan idiinsoo gudbinayaa oo aan ku laabanaynaa dhinaca iyo qsiidooyinka ramadaankaan idkuugu talgalnay ee nala dhegaysta
waa tahay dhegaystayaal nabamaankaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo